wadahadallada ayaa kuwa wanaagsan sida uu sheegay sarkaal sare oo masri ah waxaana uu intaasi ku daray inay sii socon doonaan saddex maalin kale dhanka kale hogaamiyaasha caalamiga ah ayaa ka codsaday israa'il inay joojiso weerarka dhulka ay qorsheynayso inay ku qaado magaalada koonfurta falastiiniyiinta ee rafax israa'il ayaa sheegtay inay tahay inay xididada u siibto afar guuto oo ka tirsan dagaalyanada xamaas oo ay sheegtay inay ku sugan yihiin magaalada halka milyan oo falastiiniyiinta ay la ciirciirayso halkaasoo sheegtay inay gabaad ka dhiganayaan ciidamada israa'il ayaa gudaha magaalada rafax ka soo badbaadiyey laba la hayste yeeshee waxaa howlgalladaasi lagu dilay toddobaatan iyo afar falastiiniyiina xogeyaha guud ee qaramada midoobey antoni guteres ayaa u sheegay warfidiyeenka in rajadiisa dhabta ay tahay in wadaxaajood lagu sii daayo dhammaan lahaystayaasha iyo in la joojiyo colaadda si looga fogaado weerar dhinac weliba leh oo lagu qaado rafax halkaasoo dubdhaxaad u ah buu yidhi nidaamka bini-aadinimada ee halkaasi taasina waxay keenaysaa cawaaqib aada u daran ayuu warkiisa sii dabadhigay guteres waxa uu yidhi waxaa jira burbur ku yimid nidaamka guud oo xadidaya gaarhsiinta gargaarka bini-aadinimo ee falastiiniyiinta barakacay isagoo ku eedeeyey israel waxaa jira buu yidhi xanibaado ay soo rogtay israel oo aan la hagaajin kuwaasoo xadidaya buu yidhi gaarhsiinta gargaarka bini-aadinimo dhinaca kalena hababka iska hor imaanaya ee ujeedkiisu yahay in lagu ilaaliyo gaarhsiinta gargaarka bini-aadinimo ee la xiriira howlgallada militari ayaan ahayn kuwo waxtar leh ayuu warkiisa sii dabadhigay ra-isul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa sheegay in falastiiniyiinta mangeliyada kasoo duuntay rafax la siin doono marin nabdoon oo ay uga baxaan halkaasi una dhow xadka masar laakiin muusan bixin wax faahfaahina oo ku saabsan halka ay aadayaan qaramada midoobey ayaa waxay sheegtay inaysan waxba tari doonin in falastiiniyiinta la raro masarna waxay tilmaamtay inaysan ogolaan doonin in xadkeeda lagu soo qulqulo jaliya tuma oo afhayeen u hadashay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ee cunruwa ayaa sheegtay in aan lagu wargelin wax qorshaha israel ay wado oo lagu daadguraynayo dadka ku dhaqan magaalada rafax